إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sideeda bisha dulxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii weerar ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada owdheeg leh ee gobolka shabeellaha hoose dowladda maraykanka ayaa qiratay in dad rayid ah ay ku dishay duqayn diyaaradahooda ay ka geysteen duleedka degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka in ka badan soddon arday oo gabdha ah ayaa ka qalin jibiyey mu'asasada uthuja farciida magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro u qabatay rag ka tirsan maktabka zakawaadka ee wilaayada aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay marin habowga siyaasadeed ee farmaajo haysta iyo cidda sida rasmiga ah u maamusha dowladda federaalka guddoonka baarlamaanka ayaa kulan la qaatay xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed kaasi oo looga hadlay xaaladaha kala guurka iyo waxa ka dhalan karaya mid ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii soo maray dalka maleysiya ayaa lagu xukumay in ka badan toban sano oo xabsi ah warkaas oo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada ow dhegle ee gobolka shabeellaha hoose xalay waqti dhexe ciidamada xarakada shabaal mujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisin askarta dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha magaalada ow dhegleh ee gobolka shabeellaha hoose hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay degmada iyo duleedkeeda waxaa la rumaysan yahay in dagaalka khasaaro uu sababay ciidamada shabaal mujaahidiin ayaa marar badan ku noqnoqday degmada owdheegle oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo taageero ka helaya maraykanka wixii tafaasiil dheeraad ah waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe dowladda maraykanka ayaa qiratay in dad rayid ah ay ku dishay duqeyn ka dhacday duleedka degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika waxa ay soo saareen war ay ku qiranayaan duqeyn diyaaradahooda ay ka geysteen duleedka jilib labadii febraayo ee sanadkan halkaas oo lagu dilay qof rayid ah tiro kalena ay ku dhaawaceen warka waxaa lagu yidhi nasiib daro waxaan rumaysannahay in howlgalladeenna uu ka dhashay dhimashada hal ruux oo rayid ah iyo saddex dhaawac ah kuwaas oo aan ahayn yoolka aan lahayn maraykanka sida looga bartayba mar kale waxa uu ku hadlay warkiisii uu dadka ku marin habaabinayay isagoo sheegay in ay iska ilaalin doonaan waxyeelada dadka rayidka ah kuwaasi oo marar badan ku waxyeeloobay duqeymaha ay ka wadaan gudaha soomaaliya waxaan ku dadaali doonaa sidii aan kaga hortagi lahayn in howlgallada lagu doonayo in lagu soo celiyo xasiloonida iyo amniga in aysan waxyeello ka soo gaarin dadka rayidka ah ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay africom maraykanka waa dhif iyo naadir in uu qirto gabatolada uu ka wado gudaha soomaaliya sanadkii tagay ayaa duqeymo dhowr ah oo maraykanku uu ka geystay gudaha soomaaliya waxa ay sabeyn dhimashada dad rayid ah waxaana ku jira dad beeraley ah iyadoo sidoo kale waxyeelo daran ay soo gaadhay caruur iyo haween mar kastana maraykanku waxa uu sheegaa in duqeymahaasi uu ka wado soomaaliya uu ku bartilmaameedsanayo xarakatu shabaab ulmujaahidiin in ka badan soddon arday oo gabdho ah ayaa ka qalan jibiyey mu'asasada uturja farceeda magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamad munaasabad ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa loo qabtay in ka badan soddon gabdhood oo arday ah islamarkaana ka qalinjibiyey mu'asasada utruja faraceeda jubbooyinka gaar ahaan degmada jilib marti sharaf isugu jira waalidiin culimo mas-uuliyiin iyo sidoo kale waxgarad ayaa ka qayb galay munaasabadda iyadoona dadka wejiyadooda farxad laga dheehaneeyey ugu horeyntii bandhig cajiib ah oo ka tarjumaya waxyaabihii ay barteen ayay halkaas ka sameeyeen ardayda في ضميري أسئلة كثيرة هل بإمكانك أن تجيب عنها؟ أقول لك لك على الرحب والسعة أنت وأسئلتك واضرحي ما لديك بدون تأخر وأفضل أن نتحدث عن شؤون التعليم في مدرستي عظيم ولكن جدير بالذكر ماذا تدرس في هذه المدرسة؟ أدرس في مدرسة أترجة مواد كثيرة منها شرعية وأخرى علمية اذكري بعضا من هذه المواد أدرس التوحيد والفقه والحديث والتفسير والسيرة ومن ناحية العلم العلوم والجغرافية والرياضيات واللغات المختلفة كالعربية والإنجليزية والصومالية أود أن أبدأ أسئلتي بالمواد الشرعية التي لا يستغنى عنها أحد اذكري أول ما فرض الله على ابن آدم أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت intaas kadib sheekh cumar xayaakallah ayaa bogaadiyey howsha ay hayaan mucalimiinta mu'asasadan oo soo saarta arday badan gabdhaha mu'asasada gacanta ku haya ee mudarisaadka ah waxaan odhan lahaa jazaakum allahu khayr wax wanaagsan baad la timaadeen laakiin kuma filan leennahay waxaan rabnaa dugsi sare inaad samaysaan dugsigii dhexe aad samaysaan ilaa heer jaamacadeed aad waddaan tadwiiru daat inaad la timaadaanaan rabnaa ma aha gabadhu hadday maaddo taqaano maalan luqa alcarabiya aad dhigtaa amba xisaabta aad dhigtaa amba maaddo kale ayaad dhigtaa intii kale inaad jaahil ka noqoto oo ilmihii yaraa eed adigu waxu dhigaysay ee macallimaadka faraha badan isu beddelahayeen goordhu berita adigu kaa aqoonbato sax ma aha waxaan leenahay gabdhaha ummahaadka iyo walaalaha gacanta ku haya madrasada iyo mu'asasaadka noocan oo kale ah aad baan u soo dhowaynaynaa kuna faraxsannahay laakiin weli waxaan idinka rabnaa inaan helno gabdho dugsigii sare arda gabdhihii ka saaraya oo wiilashii gaar nooga soocay gabdhihiina gaar u soocay sidoo kale sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana ka mid ah marti sharafkii halkaas lagu casuumay ayaa fariin gaar ah oo dardaaran u badan u jeediyay ardayda qalinjebisay waxaa nebigu yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam walaalayaal xadiidka cuhmaan ibnu cafaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama khayrukum kuwa idinkugu khayr badan waa kuwee man tacallama alqur'aana waa ruuxa weeye qur'aanka waxa weeye barta wacallama weliba dadkana bara weeyaan waxaad ogaataan inaad khayriyada ummaddatan aad safka hore kaga jirtaan inaad labanlaabtaan ummaddan gaalo markay ku guulaysan weyday markay macnaha gaari weyday markay macnaha mawe maydaanka iyo saaxada jihaadka ay uga adkaan weydeen ninkii macnaha mufakirka ahaa ee la odhan jiray luwaysu taasic ee faransiiska ahaa waxa uu yidhi ummaddan ka guulaysan mayno inta uu qur-aanku dhex yaallo inta ay ku dhaqmayaan inta ay ku tadabburayaan inta ay ku dagaalamayaan qur-aanku maadaama uu dhex yaallo haba yaraatee kama guulaysan karno mu'asasada utruja waxay ka mid tahay madaarista sida firfircoon uga howlgala walaayaadka islaamiga ah iyadoona faracyo kala duwan ku leh gobollo ay ka mid yihiin jubbooyinka iyo sidoo kale shabeellaha hoose waxayna soo saarta arday badan oo leh waxbarasho taya sare waad mahadsantahay cabdisamed sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena ciidrus wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowro u qabatay rag ka tirsan maktabka zakawaadka ee wilaayada munaasabadan oo xiritaan u ahayd dowladan oo socotay muddo sagaal iyo toban cisho ah ayaa ka dhacda degmada aadanyabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mid ka mid a macalimiintii dowlada bixinaya ayaa wuxuu ka warramay cashiradii lagu qaatay jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu bacda taxiya intaas ka bacdii sida walaalku u sheegay dowlada warbixinteeda haddaan ka hormaro muddada ay socotana kolley shiiqaa hore u sheega waa sagaal iyo toban maalmood intaa ka bacdi macluumaadka iyo dowlada ay waxay ku baxaysay haddaan wax ka idhaahdo dowladdu waxay ku baxaysay maadooyin ilaa shan maaddo ah maadada koowaad waxay aheeday maadada tarbiya waxaanu nahay dad mujaahidiina sidaan ilaahay subxaana watacaala ka rajayayno akhlaaqulmujaahid kitaabkaas ayaa ugu horreeyey waxaa kaloo ku jira xagga sharciga kitaabka la yidhahdo arbaciin annawowi raxmatullahi calayhi maadada labaad haddii tii hore aan halka soo qaadno maadada labaad waxay ahayd maadada kombyuutarka iyadana ilaa toban kombyuutar ragga loo qaybiyey degmooyinka ka socda gobolka oo mid walbaba haddii ala yidhaahdo uu ku barahayay maadadaas kombyuutarka maadada saddexaad waxay aheeday xisaab maadaama ragga meesha dowladda lagu haaya rag ay yihiin raggii xisaab celinta gobolka laga rabay maktabka sekada marka maadada xisaabtana waa la bartay oo dowladda waa lagu qaatay maadada afaraad waxay aheeday soomaali iyo farqurxin ayay ahayd iyadana waxay ka mid ahayd casharada meesha lagu qaatay maadada shanaad iyadana waxay aheeday maadada loo yaqaano ingirish insha allahu tacaala inahaas iyo ina lamida ayaa meesha ka jirtay waxaan leeyahay ragga ka soo qayb galay oo ama umare leh ama ragga yacni een ardada leh jazaakum allahu khayran aan leeyahay waxaan iga dardaarama wax allaale wixii meeshan laga qaaday in la weeleeyo oo ammaan ahaanta lagu qaaday sidii taha loo guto ilaahay subxaana watacaala qof walba ammaano u dhiibay ammaanadiina ilaahay waa weydiinaa berri inay dayacday iyo in ay u gudatay sidii loogu talagalay marka insha allahu tacaala waxaan leenahay inaad ilaahay subxaana watacaala cibaado iyadoo aad ugu dhawaataan ood ilaahay subxaana watacaala dartii aad u qaadaan islaamka qof walba meeluu uga aadan yahay maha uu ku- qof walba mahuu ku aadan yahay ilaahay baa kula xisaabtama subxaana watacaala wax allaale wixii ilaahay subxaana watacaala idin dhiibana ilaahay baa berri idin warsana inaad dayacdeen iyo inaad u gudateen sidii ilaahay ugu talagalay haddaan intaas warbixin kooban kusi daro raggu waxay ka kooban yihiin een, gobolka intuu ka kooban yahay dhammaantiis sagaal degmo marka warbixintayda halkaasaan kusoo koobaa jazaakum allahu khayran sidoo kale qaar ka mid a raggii sekada gobolka ka tirsanaa ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa nala wadaagay dareenkooda waxaa meeshaan dowri nooga furantay kow iyo toban bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kowdii wixii ka dambeeyey waxaa noo socday casharo kala duwan sida shiiqii ugu horreeyey oo u sheegay waxaa ka mid ahay kitaabada kitaabka la yidhaah akhlaaqulmujaahid iyo arbiciin oo imaamu nawowi ah labadaas kutub macallimaan noo akhrihayay khayr allah siiyo ajri xasanaan allah ka siiyo wax badan badan badanaan ka faa'iidnay marka mahaddaasna waxaa leh wilaayada gobolka shabeellada dhexe iyo maktabka sekadu isaguna aad loogu dadaalay dhinaca haddii alle kuu ruwan jiifka raashinka annaga sideedaba nalooma dirin walaxaan casharkaas iyo muraajacadiisa ahayn wax kale ee naloo diray ma jiraan wilaayadana waxaan leenahay boqolkiiba boqol kor allah ka dhigo khayrna allah siiyo dhammaan mujaahidiinna waxaan leenahay kor allah ka dhigo mujaahidiinta dhammaantood kor allah ka dhigo cadowga ee kufaarta ee gaaladana allaha jebiyo cadowga ee kufaartana gaaladana allaha jebiyo warkayga waxaan kusoo khatimaa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waxaan ku barannay kitaabka la yidhaha akhlaaqulmujaahid maadaama annagu aan nahay dadkii haddii la sakada ka shaqeeyahayay bulshadana si toosa ula kulmaayey haddii la yidhaha sidii aan haddii la yidhaha ula dabactami lahayn haddii- maadaama aan nahay dad mujaahidiina bulshada inteeda kale qaabkan ula da- u dabactami lahayn waa ka haddii la yidhaha kitaabkaas ay kami- haddii la yidhaha ay ku jirto waxaa ka mid a maadada loo yaqaano xisaabta oo lagama maarmaan u ah shaqada aan hayno een, maadada loo yaqaano een, farqurxinta munaasabadda ayaa waxaa ugu dambeyntii soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade isagoona u dardaarmay raggii dowrada qaatay بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انت اسكدب إلهي أسونا لتلايا وحول ليهي dadka mu'miniinta ahu ka dhowrsada ilaahay ka dhowrsada oo iska ilaaliya waxyaabaha uu nacab yahay oo yuxadirukum ullahu nafsa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa naftiisa macaasidiisa ka leexda si aad u nabadgeshin adduun iyo aakhiro daacadiisana qaata si aad u liibantin adduun iyo aakhiro waman yudci illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima waman yacsi illaha warasuulahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim sideeda marka ilaahay talowna siiyey taladuna hadda gacnay kugu qabsata lamaale laakiin dhigaad ku qaadataad leedahay iyo qalbi aad gashato waxaa la rabaa marka ilaahay wuxuu leeyahay taqwada muraadka adduunya kii aakhiraba idaa lagu gaaraa intaas kadib haddana wuxuuna yidhi ha isku soo dhimanina adinkoon ii hogaansanayn walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun inaan ilaahay u hogaansanno waa karnaa hadda laakiin geeri inaan iska dhaafno ma karno intiina dhashay iyo intii sii dhashayba waa tagtay iyo intii ka horraysa innaguna waa tegayna kullu nafsin daa'iqatulmowt idan marka warka dignin aakhira waa dhici weysa waayo waa un layska dhagaystaa mushkilada taagan waxay tahay qur-aankii haddii la baraayo waxaa loo baraa xifdigiisa aan xifdiyo haddii la akhraayo beriga afar jusaan akhriya shan jusaan akhriya loo akhriya waxaasna wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay saas wax loogama dheefo qur-aankan ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha dadku in ay qur'aanka fiirfiirshaan oo sideedaba aayad iyo labo ay kor istaagaan oo ay tartiib tafsiirka u fiiriyaan oo ay macnaha ku jira fiiriyaan ayay qur-aanka uga faa'iidaysan karaan haddii saas la waayo qur-aanku oo waayo sidiisaba inuu ku cabsiiyo wax badan ka dheefi maysid qur-aanka akhriskiisa haddii ilaahay uu kaaga qoro xarafkiiba toban ajir waa meeshadaas waxbaad ka dheefay laakiin walax qalbigaaga xumaanta ka ilaalsha oo sideedaba wanaag kugu toosiya oo moogtahay wixii loogu talagala aad ka dheefta qur-aanku ma noqona ilahi wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allaahi nuurun nabi maxamed ayaa moogtahay ilaah xaggiisa dhakeyba nuurku waa nabi maxamed iyo wa kitaabun mubiin kitaab cad maxay qabanaya yahdii bihi ilaahay wuxuu ku hanuunshaa qur-aankan man itabaca ridwaanahu subula asalaam sababkiisa qur-aankan wadooyinka nabadda adduunya aakhiro ilaahay qur-aankan sababkiisa dadku ku hanaysa waa masdarulhidaaya meesha hanuunka laga qaato waayo walaalayaal marka waxaad tihiin niman mujaahidiina kulligaan iyo mujaahidiinana jihaadkaanu darwatu salaam alislaam weeyaa layidhi waa darwadii ugu sarreys waa koruskii ugu sarreeyey waa meesha geela baarka ugu sarreeya waayo ka jooga nabiga ku mitaalay inuu ka joogo camalka islaamka see ku gaaraa meeshaas inamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa uun ka cabsada min cibaadihi alculamaa addoomankiisa ilaahay diinkiisa wax ka yaqaan culama maxaa la yidhahda maa qaala allahu wamaa qaala rasuulu qofba intay ka taqaana culimo ka taha laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah dikrigaas maxuu yahay waa qur-aanka wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi iyo adkaarti nabi maxamed uu sunneeye u jiido qur-aanka laga istimada subxana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim qof ilaahay halmaansan macsiyo o dhan goormaa lagu dhacaa mugaad ilaahay macbuudka hoo adiga ku abuura aada hilmaantaa lagu dhacaa ee qof ilaahay u jeeda ilaahay macaasi karto allaiswaayeelsho warkana waa idinku dheereeyey wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa had iyo jeer qabata dowlaad kala duwan oo ay ka faa'iidaystaan qeybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay marin habowga siyaasadeed ee farmaajo haysta iyo cidda sida rasmiga u maamusha dowladda federaalka tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa la diyaara wariyaheen cabdullah yaasiin jaamac iyadoo qalqal siyaasadeed uu ka taagan yahay dhanka dowladda federaalka ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay suldaan maxamed yaryare oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed asigoo u waramayay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay nin jahawareersan waxa uu sheegay inuu isu heesto inuu yahay madaxweyne soomaaliyeed laakiinse arrintaasi aanay jirin ee waddanka shisheeye uu madax ka yahay ma fahamsana meesha uu ku fadhiyo iyo cidda dhidabada u haysa iyo taangiyada uu ku fadhiyo iyo cidda dhaqaalahaysa iyo saacadday ka tagaan wuxuu ku sugnaan karo marka nin noocaasa wey waxumalaysa isma lahaa dowlad soomaaliya isagoo madax ka yahay oo sidii macallinka maxamed siyaad barre oo kale oo awood dalka haystayo cid dowlad ka dambe soomaaliya ma jirin isaga siyaad barre wixiina abiga wixii didanba nooc kasta ahatee dowladda dalka dhex xukuntabe afrikana daqdi gelisay waliba xabashada iyo kenya dalalkan cadowga dariska marka nin noocaasa weye marka hadda waxaad u muuqato qolada keentay inay ka tashanayso oo aan u malaynayo inyo mota governorka ama xaakimka gobolka ama dalka uu magada u keeni doono iska una dhihi doono sidaa cabdullaahi loo galay oo habartii jindai bricer ay u gashay oo tiri adeer ereboorka nairobi or iska tag waxaan rabnaa soconaya waxaad uga socon maysi marka ti un bay ku dambaynaysaa wax hadda magacaabo ra-wasaaraha macno keenayana ma jiro doorasho cod uu leeyahayna ma dhacayso fakto ahaan xaqiiqna ma dhacayso dajuurana dalka ma xukumo oo tiyaatarka bool ma dhigi karo ama sanduuq oo ku dhegan madaxtooyada marka saasay u muuqataa qofkii caqlina u arkay laakiin dee wixii jacayla oo qofkii wax ka jeceli dee dad soomaali jacayl ama qabiil ama danbay ku dhisan tahay waa laga faalloon kara oo dad caynka u fikeraya wejian laakiin siyaasada saasay u muuqataa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo adeegsanaya baarlamaanka ayaa dhowaan waxa uu eeriyey ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre oo labadoodaba shisheeyaha amaba reer galbeedku ay kuraasta ku fariisiiyeen waxaa loogu yeeray beesha caalamka ee dowladda federaalka dhisay amaba tiirarhka u taagay ayaa cambaariyey sheegan inay ka soo horjeedaan xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre durba madaxda maamul goboleedyadu waxay bilaabeen inay caddeeyaan in waddanka shisheeyuhu uu ka taliyo loona baahan yahay inuu soo farageliyo sidaasi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danni suldaan maxamed geryare ayaa arrintaasi ka hadlayaa isaga ujeeddo kastaa kala hado ama ujeeddaha kala hado ama dowladdu inay jirto ha muujiyo laakiin dalka inay nimankaasi xukumaan oo governar dalka joogo oo inta kalena ay shaqaalo tahay buu muujiyey waana waana taa waa kala midaysannahay waxaa kaloo kala midaysan qof kastoo arka dalka in la haystana waa waa qaba arrintaas waa run inay dalka iyagu aakhirka soo fargelin doonaan oo warqaday soo qaadeen oo bareer liisa ama waxa la yihahdo warqad yar ay qoreen oo lasta minut la yihahdo inay ku xukumi doonaan oo amar ku siin doonaan waa iska cadda dalkana inuu dee ku jiro gacanta buu muujiyey waana ku raxsanahay waana arrin jirta oo waxaanu dadka u sheegi jirnay marka way fiican tahay in maamulada mid ka mid ah oo qaba beesha caalamku inay beel caalam tahay dalkuna xor yahay inay ka soo baxdo waan jeclaa kuwa kalena dan waa sugaynaa inay unsaa u dhawaaqaan Eh, waa arrin ay saa- taasayna ku gabagaboobaysaa saan filayo war shalay si wada jir ay u soo saareen waxaa loogu yeeray beesha caalamka waxaa ka mid ahaa qodobo dhowra kuwaas oo ay ka mid tahay in doorasho qof gooni ah amase koox gooniya ay wadata waddanka aanay ka dhacaynin iyadoo loo gol leeyahay farmaajo oo sheegay in doorasho qof iyo codah uu qabanayo arrintaasi oo maamul goboleedyada iyo shisheeyuhu aanay la qabin waxaa kale oo qodobada ku xusnaa in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo qodobadii ay ku heshiiyeen dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu intii aan xasan cali khayre xilka laga qaadin kadib shir ka dhacay magaalada dhuusamareebe farmaajo damaca xilkororsiga ahi waxa uu galay markii uu dareemay in doorasho dhacda aanu ku guulaysanaynin maxaa yeelay waxa uu ku fashilmay qodobadii uu horay u ballanqaaday oo idil warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan guddoonka baarlamaanka ayaa la kulmay siyaasiyiin ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka guddoonka baarlamaanka ayaa xalay kulamo waxa ay la yeesheen madasha xisbiyada oo ay ku meedaysan yihiin siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka kuwaasi oo doonaya in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay kulanka oo ay kasoo muuqdeen xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo horay madax kaga soo noqday dowladihii soo maray magaalada muqdisho ayaa looga hadlay arrimo la xiriira waqtiga kala guurka iyo sida loo maareen lahaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisii koowaad ayaa dhowaan isku dhacay waxaana uu ka shaqeeyey mooshin baarlamaanku ay ku eriyeen xasan cali khayre oo muddo ay soo wada shaqaynayeen farmaajo hogaanka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda ayaa lagu eedeynaya inay doonayaan muddo laba sana inay ku darsadaan wakhtiga halka siyaasiyiin badan ay arrinkaas si weyn kaga soo horjeedaan arrimaha sida aadka ah loo falanqaynayo waxaa ka mid ah ammaanka oo ay ka walwalsan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ugu dambayntiina in ka badan toban sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay mid ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii soo maray maleysiya najim rasaaq oo ra-iisul wasaare kasoo noqday dalka maleysiya ayaa lagu xukumay labayo toban sano oo xabsi ah waxaana lagu eedeeyey musuq maasuq hal bilyan oo dollar ah kaas oo uu kala baxay sanduuqa horumarinta maleysiya najiib rasaaq ayaa labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaa lagu qasbay in dowladdiisa ay dhacdo waxaana lagu ganaaxay konton milyan oo dollar ninkan lixdan jirka ah ayaa la filayaa in racfaan uu ka qaato xukunkan maleysiya ayaa ka mid ah dowlado badan oo sannadihii dambe uu harayay musuq maasuq iyadoo sanduuqa lacageed ee dalkaasina lagala baxay balaayiin dollar warkiina dhegaystayaal saaka waa naga inta